kulanti wacan oo wanaagsan dhegaystayaal ku soo dhowaada barnaamijkeenni wicitaanka dhegaystaha ee toddobaadkan ciidamada etoobiya ee dhowaan ku biiray howlgalka amisom iyo kuwa dowladda soomaaliya ayaa weli sii wada guluf dagaal oo ay doonayaan inay ku qabsadaan dhulka ay maleeshiyaadka al-shabaab gacanta ku hayaan ee koonfurta iyo bartamaha soomaaliya dagaaladii ugu dambeeyey waxay ciidamadu ku qabsadeen magaalooyin iyo tuulooyin ku yaala gobollada baay iyo bakool dagaaladan ayaa dhinaca kale dhaliyey dhibaatooyin dhinaca bini'aadnimada ah gaajo iyo haraad ayaa laga soo sheegayaa meelaha qaar maadaama dadkii ay guryahooda uga barabaxeen cabsi ay ka qabeen in lagu duldagaalamo haddaba maxaa la gudboon dowladda marka ay ciidamadu qabtaan deegaan si bulshada loogu adeego ammaankana loo xaqiijiyo arrintaa ayaan ku eegaynaa barnaamijkeenna wicitaanka dhegaystaha ee toddobaadkan waxaana marti ku ah guddoomiyihii hore ee gobolka banaadir maxamuud axmed nuur tarsan tarsan kusoo dhowow barnaamijka wicitaanka dhegaystaha ee toddobaadkan aad baad umahadsantahay walaal waxaad nooga warantaa bal meelahan dowladda soomaaliya ciidamadeeda iyo kuwa ethoobiya ay qabsanayaan ee hadda gobolka bakool ay ugu horreyso bal waxaad ka warantaa waxa marka ciidamada ay meesha qabsadaan waxa loo baahan yahay oo dowladda looga baahan yahay wallahi marka ciidamadu qabsadaan waxaa loo baahan yahay in dad civilian ah oo dadka la tacaamuli kara yaqaanana deegaanka iyo aqoon u leh in maaragtay maamul ay horey looga sameeyo oo maamulkaas inuusan baahin oo meeshii uusan vacuum ka ka dhalan vacuum arrinta ugu khatarsan waxaa weye markuu vacuum ka dhasho ee civil administration uusan meeshii ka dhalan ee markaas ciidamadii ciidamadii ajnabiga ahaa ee qabtay iyo ciidamadii soomaalida ahaa ay muddo ay meesha joogaan waxaa abuurmaysa marka fawda abuurmaysa fawdadu waxay ka dhex abuurmi karaysaa markaas ciidamada naftigooda ayaa waxay bahanoobi karaa oo inay bahal noqdaan laga yaabo intay isbaaba dhigtaan ama dadka wax ka qabtaan ayay u macaanaysaa waxaas qaladkaas soo galay ayayna ka fuqaynin markaase hadhow waxay ka hor imaanahayaan ama hor istaagi doonaan maamul kastoo laga samaynayo marka waxaa fiican maamulku inuu diyaar yahay meesha marka la qabanayo in lasii qorsheeyo maamulkii administrationkii lagu samayn lahaa in lasii qorsheeyo ee markii meesha la qabtada uu maamulkii horay ka tago horeyna uu shaqo ka bilaabo arrintaasi haddayna dhicin dhibaato weyn oo culus baa hadhow abuurmaysa waa gartay saddex sannadood ka hor tarsan markii aad imaanaysa magaalada muqdisho dagaalaa ka jiray al-shabaab baa kula diriraysa dowladda soomaaliya al-shabaab baa laga saaray maanta meesha muqdisho ay maraysa qof walba kama dahsoona bal markaad fiiriso dhibaatada laga mudan karo meel dagaal uu ka dhacay sida maamul iyo nidaam iyo kala dambeyn loogu soo celin karo marka ugu horreysa dabcan bulshadaa kala jaba naftigeeda bulshada naftigeeda caqligeeda iyo siday u fakerayso ma aha si sax a maaha sababtoo ah dagaal muddo badan baa dagaal lagu jiray bulshadii way qaybsan tahay oo qabaa'il iyo waxaasay jufooyin bay u qaybsan yihiin waxay aamineen muddada civil warka lagu dheeraaday marka dadku waxay aamineen in aan waxba ayna bedelmayn oo uu wadanku sidaan iska ahaanahayo marka ma aaminsana wax fiican baa imaan kara ma aaminsana marka bal bulshadii horta in laysku soo celiyo oo dadka mas-uuliyadda markaas loo dhiibo in ay ka shaqeeyaan bulshadii in ay kalsooni kalsooni ay hesho oo ay aaminto in maaragtay wax la qaban karo in nidaamkii soo noqon karo in nidaamkii lasoo celin karo in maaragtay ayakan dadkii ay aaminaan in marka laga saaro cuqdadan maaragtay qabaliga ah cuqdadan oo qaybinta ah oo ay ku qaybsan yihiin cuqdadan qof kasta oo markaas meesha qabta ee reerku ka dhashay loo saarinahayo oo inta kale ay ay sharaysanahayaan in waxaasoo dhan laga qanciyo maaragtay oo bulshadii la abaabulo oo bulshadii siday isu dhexgeli lahayd wanaaggii la tuso wanaagna lagu dhaqaaqo markaas wanaag in lagu dhaqaaqo oo dadkii marka indhahooda ay ku arkaan isbedel wanaag ah oo socdo markaas ay ku arkaan marka dadka soomaalidu aad bay u sahlan tahay in la maamulo laakiin dhibaatada jira cuqdooyinkii faraha badnaa iyo qaybsankaan ay qaybsadeen oo qabayaalada lagu qaybiyey waa inay arkaan wax aan qaybinaynin oo wanaagooda ka talinahaya badanaana in maalgelis lagu sameeyo waxa dadka ka dhexeeya in la xoojiyo waxa dadka ka dhexeeya inaan lagu mashquulin waxa kale ee waxa dadka ka dhexeeya la xoojiyo aad baad umahadsan tahay waxaan rabaa dhegaysta ku jira qadka dalka suudaan aan soo geliya dhegaysta magacaaga ku bilow walaal magacigu waa maxamed cabdiraxmaan cabdullaahi oo kala soo hadlaya magaalada khartuum ee dalka suudaan guddoomiyaha marka hore waan salaamayaa dagaaladan hadda ka socda ama howlgalladan hadda ka socda bay iyo bakool iyo galgaduud iyo ciidamadan amison howlgallada ay ka wadaan waxaan rabay inaan su-aal ka weydiiyo dabcan waa la dareemi karaa guddoomiye meel hadduu dagaal ka dhaco waxa ka dhalan karaa oo burburka hantiyeed barakaca dhimashada dhaawaca dadka meesha ku noolna waa dad yacni iska taag daran oo dad gobollo ku nool oo taag daran oo xaalad caafimaad oo adag baa meesha ka jirta intaa waxaa dheer ciidamada etoobiya dadka waxyaalaha ay ku barteen labadi kun iyo lixda iyo dhibaatooyinkii ka dhacay muqdishona waa la garan karaa iyo dadka sida ay u dareemi karaan marka ciidamadaas ay maqlaan soo geritaankooda iyo qax fara badan oo meeshaas ka dhici kara marka waxaan rabay inaan weydiiyo dadkaas maxaa loogu talagalay oo caawin ah waxay u baahan yihiin wax waliba waxay u baahan yihiin in la kalsooni geliyo tan kale waxaan rabay inaan weydiiyo ciidamadaas yani etoobiya may jiraan jihaad la socda oo kormeeri kara oo waxyaalihii dhibaatooyin ay geystaan kula xisaabtami kara may leeyihiin mandate yani sida kan amison ah oo yani wixii ay sameeyaan lagula xisaabtami karo intaas inaan weydiiyaan rabe aad baad umahadsan tahay maxamed cabdiraxmaan oo magaalada khartuum dalka suudan nagala soo xiriiray tarsan waad maqlaysaa wa waa run cabdiraxmaan wuxuu sheegay perception waa jiraa dadku dareen ay dareensan yihiin iyo fikir ay qabaan oo horay ugu abuurmay maskaxdooda waa jiraan waxaa la rabaa marka ciidamadani hadda ciidamada etoobiya etoobiya ahaan kuma socdaan amison ahaan bay ku socdaan amison ahaanna waxaa jirta sharci bay kusoo gelahayaan wadankii sharci qabanahaya ayaa jira waxaa weliba anigu ma ogi inay leedahay amison tahay dhankaas goboladaas hadda hawlgalladu ka socdaan inay leeyihiin laakiin waxaa la rabaa dad civilian ah dad civiliana inay la socdaan oo amison ka tirsan inay la socdaan oo maaragtay dadka iyo askartu inayna isgaarin bulshada deegaanka degan iyo askartu inayna isgaarin oo ay u dhexeeyaan dad civilian ah oo madani ah oo maaragtay adeegna la socdo oo dadkii adeeg la tusahayo ee burbur iyo xabad aan la tusaynin inaan la tusin bas oo adeegii la tuso waxaa jira marka meelaha sidaas oo kale ah u n ta iyo maaragtay hay-adahan caalamiga ayaa la rabay inay waxaan diyaariyaan dabcan dawladdu awood dhaqaale oo ay waxaas ku diyaarisa ma laha laakiin waxay ahayd meelahan hawlgalladeeda marka la diyaarinahayo o dhan in u n ta iyo maaragtay wadamadan donoriska ee caawinahaya amison naftigooda in ay sameeyaan civilian side dhanka sibilka ah iyo meelahan marka la xoreeyo dadka gargaarka loo fidiyo hadday noqoto xag caafimaad iyo hadday noqoto xag adeeg bulsho hadday noqoto waxaas oo dhan in la diyaariyo laakiin anigu waxaan ku talin lahaa receptionka laga qabo ethoobiyaanka waa very strong way marka ethoobiyankuna inay taas fahmaan oo saraakiishooda taas la fahamsiiyo oon dawladdu ayna kala xishoonin oo ayna mujaamalaad loo samaynin loo sheego dadku waxa ay ka aaminsan yihiin loo sheego ee ayakuna ay la yimaadaan sidii ay dadka uga saari lahaayeen cugdadaas uga saari lahaayeen ama shakigaas uga saari lahaayeen dad civilian ah oo ka shaqaynaya oo u n ta ka socda amase amison ka socdana in ay u dhaxayso ciidamada iyo iyaka haddii marka ciidamada iyo shacabka aan loo dhaxaynin oo dad civilian ayaan u dhaxaynin isku dhaca iyo maaragtay perceptionkaasoo sii xoogsanaa accident yar oo dhaca ayaa wuxuu kicin karahayaa iska hor imaad weyn oo dhibaato keensada ayuu dhicin karahayaa marka waxaan aaminsanahay in international communitygu ay ka qayb qaadato meelaha la xoraynahayo sidii gargaar degdega loo gaarsiin lahaa sidii caafimaadkooda iyo biyahooda iyo maaragtay iyo iyo bulshada siday maaragtay loo noolayn lahaa loo taakulayn lahaa la geeyo loona dhexeeyo siyaasiyan dad politician ah oo u dhexeeya maaragtay militariga iyo civiliankana la diyaariyo dad soomaaliyana in la diyaariyo naftigooda oo ayaka naftigooda arrimahaas ka dhex shaqeeya oo bulshada la dejiyo otherwise waxay noqonaysaa bulshadii wixii perceptionkii madaxooda ku jiray in ay accident yaroo dhaca ay uu dab weyn ka kaco ayaa dhici karta aad baad umahadsan tahay dhegeystahaasina waan filayaa inuu jawaabtaada ku qancay waxaan rabaa dhegeysto kale inaan qadka soo geliya dhegeysta ku bilow magacaaga iyo halka aad nagala soo xiriirayso bismillahi raxmaan raxiim magacayga waxaad yidhahdaa maxamed macali ismaan orman waxaan joogaa minnesota gudoomiyaha waxaan weydiinayaa muxuu ahaa waxa uu sheegay inta badan waxa uu international communitiga ayuu kusoo celceliyay international communitigu dad diyaarsan ayay wax u qabtaan laakiin dawladda laftirkeedu ma diyaarsana miyaan la dhihi karin midda kale dawladaha deriska marna kama talinayaan danaha shacabka iyo dadka soomaali dalka soomaaliyeed haddaba ciidanka soomaaliyeed sababaha loo dhisi layahay xuduudaha dalka ee uu leeyahayna loo sugi layahay marka hore ay ula wareegi layihiin maxay tahay waa gartay aad aad baad umahadsan tahay dhegeystahaas naga soo wacay gobolka minnesota dalkan maraykanka tartan waad maqlaysaa ciidamada soomaaliya maxaa loo dhisi layahay maxaase xuduudaha soomaaliya ciidamo loo geyn layahay dowladda soomaliya loo socon laada dabcan su-aasha uu weydiinayo meeshay ku jirtaa laakiin aniga waxaad ogaataa capacitygeyga saddexdii sano iyo toddobadii biloodba soo dhaafay waxay ku koobnayd oo dawlad hoose ay ku koobnayd local authority ay ku koobnayd oo dadka banaadir degan iyo service delivery waxaasay ahayd marka central governmentiga policygeeda guud anigu aad uguma dhex jirin ee ku saabsan xagga militariga iyo howlgalladaas kuma jirin marka ma ogi kama jawaabi karo waxa ay u diyaarsan kama jawaabi karo waxaa kaloo jira markaad fiiriso wax adeegyada bulshada oo kale caafimaadka oo kale waxbarashada oo kale gargaarkii dadka loo fidin lahaa oo kale hadda dadaan waraysanay oo arrimaha bakool iyo gede iyo hayda aan kala hadalna waxay sheegayaan xaaladdu ay halis tahay oo dhibaato ay ka jirto oo dad badana ay guryahoodii ka barakaceen dadkaana gaajo iyo dhibaato ay haysato iyo biyo la-aan marka dagaal meel sidan oo kale uga dhaco oo ciidama ay qabsadaan sooma habbooneyn inay daba socdaan gargaarkii iyo caafimaadkii iyo adeegyadii bulshada in lala daba socdo sooma ahayn qorshahaas meeshan uu ka maqan yaha ma moodaa absolutely anigu waxaan ogaa waa waagii xamar la haystay ay shabaab dhinac ka haysatay xamar barnaamij la diyaariyey baa jirta oo international communitiga iyo xukuumaddii ay isla diyaarisay baa jirta oo sida maaragtay gargaar deg deg ah oo dhulka la xoreynahayo iyo sida loo qaabilayo reception area dadka meela kasoo barakaca meelaha lagu qaabilahayo iyo waxa cuntadoodii iyo biyahoodii iyo daawadoodii iyo waxaasoo dhan program qoran bay ahayd marka ani waxay la tahay haddayna arrintaasi dhicin waa khatar baa soo socota arrintaasna dembigeeda dhan waxaa qaadahaya maaragtay international communityga qaadahaya sababtoo ah international communityga waxay ku qaadaysaa waxay ahayd arrintani howlgalkan markii la diyaarinahayay in ay garab socoto gargaar dadkii dhibaataa soo gaaraysa dhibaato aan lala rabin inay soo gaarto ayaa soo gaaraysa oo duruufta ay keenayso iyo dagaalka iyo cabsida ay keenayso dadkaasi marka sidee loola dhaqmahaya marka waxay ahayd gargaarkii inuu daba socdo oo la og yahay meesha la qabanahayo markii la qabtaba in laga furahayo isbitaalaad oo maaragta field hospitals waxa la dhaho in laga furo oo isbitaalkii iyo dadka ka shaqayn lahaa daawadoodii iyo iyo meelo kale oo dadka la dejin karo dadka soo barakacahaya la dejin karo marka in la diyaariyay ahayd waxaasoo dhan ay diyaar yihiin haddayna diyaar yihiin haddayna diyaar ahayn marka waa disaster sababtoo ah dadkii xoreyntii laga xoreeyey shabaab ayaduna dhib baa la imaanaysa oo dadkii barakac baa ku imaanahaya hadday beera filanahayn beerahoodii waa ka waa ka barakacahayaan hadday guryo deganaan guryihii waa ka barakacahayaan haddii ay ceelo lahaayeen ceelashii waa ka marka dadkii in wax loo diyaariyo wey haddayna marka arrintaasi dhicin arrin khatar a weye dhibaatana keeni karta wa waa gartay dhegeysto kalean soo gelinayaa qadka oo qadka ku jira dhegeysta magacaaga ku biloawaya halka aad nagala soo xiriirayso magacaygu waa cabdifataax aadan maxamed waan salaama dhammaan v o e da iyo daadiyaha barnaamijka maxamed colaad sidoo kale waxaan aada u salaamaa guddoomiye tarsan salaan sharaf aan salaama waxaan uga mahad celinaynaa wanaagii iyo wixii oo qabtay oo magaalada muqdisho intii oo maaragtay madaxda ka ahay waxaana marka ku talin lahaa gobolada kale ama magaalooyinka kale iyo deegaanada kale dadka madaxda looga dhigo ama looga dhigi doono in sida tarsan guddoomiyaha uga shaqeeyey oo kale ay uga shaqeeyaan isagana uu kala sii shaqeeyo kuwa hadda madaxda looga dhigay maaragtay maamulada laga samayn doono in maarata guddoomiyaha uu tala bixino uu ka bixiyo madaxda yani meeshaas madaxda looga dhigo inay ka tusaale qaataan guddoomiye tarsan isaguna uu kala shaqeeyo khibradda uu leeyahay iyo waktiga maarata aadka u u adkaa uu kasoo shaqeeyey magaalada muqdisho wax su-aal haddaad qabto su-aasha aan qabo waxay tahay marka madaxda dawladda maxay ugu talagaleen dhulka al-shabaab laga kiciyey haddii militariga meesha uu ka kaco maamul ay ugu talagasho dawladda oo u diyaarsan miyaa jiro aad baad umadsantah cabdifataax oo nagala soo xiriiray dalkan maraykanka gobolka minnesota tarsan waad maqlaysaa wallahi hadda anigu dawladdii xukuumaddii kuma jiro laakiin muwaadin muwaadin saalex oo jecel inaynu xagaagaan baan ahay hadda wax u qorshaysan anigu ma ogi oo kama warqabo laakiin taladu horaan u sheegnay in maaragtay ay fiican tahay maaragtay in wax loo diyaariyo dad civilian ah in loo diyaariyo oo oo wax u qaban kara oo bulshadii maaragtay dhibaatada soo gaaraysa isku aruurin kara bulshadan kala farxanaysa isku aruurin kara marka laakiin ma kama jawaabi karo oo anigu hadda dawladdii jawaabteedii magaceedii wax jawaab kuma bixin karahayo dhegayste ayaa ku jira qadka oo rabaa inaan soo geliyo dhegayste magacaaga ku bilow iyo halka aad nagala soo xiriirayso cali xasan xaaji oo ku magacdheer cali africa xageed nagala soo xiriiraysaa waxaan kaala soo xiriiraya xarooyinka qaxootiga ee dhadhaab ee dalka kenya cali kusoo dhawow barnaamijka wicitaanka dhegeystaha waxaana marti ku ah guddoomiye hore gobolka banaadir maxamuud axmed nuur tarsan waan ku dhaway walaal aad iyo aad baan idin salaamahaya adiga iyo guddoomiyaha dhamayntiin waan idin salaamhayaa tallaabta labaad ee la qaabahay ee dawladda uga banaan fursada u banaan dawladda waxaa waayey dadkan soomaaliyeed ee gobolada ku dhaqan wakti badan intaas dhowr iyo labaatan sana ay dawlad la-aan ahaayeen marka dawladda waxaa looga baahan yahay inay la imaato mowqif siyaasadeed oo cad oo maaragtay dadkaas ay kalsoonidiis kusoo jiidan karto maadaama dal dadkaas uu ahaa dadan dhowr iyo labaatan sana aan dawladdii xukunkeed aan arkin marka qorshaha dawladda waxaa la rabaa qorshe cad oo siyaasadeed oo maaragtay gobolada meesha waan qabtada keli aysa ahaanin oo maratay dadkaas wax loo qabto oo meelahay uga baahan yihiin kuwii hore ee haystay ko dadkii hore ka talinayay inay oga roonaadaan maarata oo dadka maarata niyihiisa ay soo jiitaan baa looga bahan yahay dawladda marka hore haddaad su-aal qabto tarsan baa kaaga jawaabaya waayo aragnimadiisa ku aadan iyo maamulada iyo gobolada iyo waxyaabaha la qorsheynayo tartan waan salaamay marka maxaan rabaa inaan weydiiyo tartan su-aashaan u hayo waxaa waaye dowladda soomaaliya meelo badan bay qabsatay hadda uguma horeyso meel ay qabsato marka waxaana ka warqabnaa in badanna aana maqalnay goboladii la qabsaday inay maaragtay markasta ee dadkii dowladda ay ka cawdaan ciidamadii dowladda maaragtay waxyaala aan fiicneen lagu dhaqaaqay sheegaan marka dowladdana sidaas haddii ay ciidankeeda ku socdo marna kalsoonida shacabka marna ma heli karto ma hanan karto marka waxaan weydiin rabaa tartan maxaa kalifay ciidamada dowladda markay qabsadaan meelaha gobolada ay qabsadaan maxaa markasta loo sheegtaa oo maratay falal aan anshaxa ku ficneen loogu dhaqaaqa dadka soomaaliyeed ee maratay intaas dhowr labaatan sana dowlad la-aan lahaa ay ka warrifaadsan maxaa loogu dhaqaaqa oo markasta cabashadooda idaacadaha looga sidaaya iri adduunka oo dhan ciidamo waxaa la baraa in ay wax dilaan military waxaa la baraa inay wax dilaan marka waad ogtihiin militariga maraykanka ciraaq dhibaatadii laga sheegahay waad ogtihiin militariyadii reer yurub ee maaragtay ugu ilbaxsanaa ama ugu disibliin xooganaa wixii laga sheegi jiray waad ogtihiin marka waxaa military sidiisaba waxaa la baray bil ayaa la baray marka waxaa fiican meesha ay ay ay u baahan tahay waxaa weye dadkan militariga ah isla meeshii la qabtaba inay dad civilian ee shacabka ka xiga inuu jiro oo ayna isi soo gaarin lagu sii daynin militariga inaan lagu sii daynin laba bilood iyo bil iyo inaan lagu sii daynin militariga sababtoo militariga haddii lagu sii daayo militarigu dhibaatuu geysan looguma talagelin inuu civil maamulo inuu magaalo maamulo looguma talagelin militariga marka militarigii dhibaatuu la imaanahaya dhibaatadaasna ma aha mid militariga soomaalida u gaar ah oo keligood ku ceebaysan laakiin militariga adduunka oo dhan waa laga ilaaliyaa shacabka iyo militarigu inay isgaaraan waa laga ilaaliya taas waay booliis baa u dhexeeya booliiska badanaa waxaa la baraa siduu ula tacaamuli lahaa dadka madaniga siduu ula tacaamuli lahaa ayaa la baraa laakiin militariga lama baro inuu dad madaniya la tacaamulo marka waxaa fiican in laga fogeeyo oo had iyo jeer ay u dhexeeyaan maaragtay inaan lagu sii dayn militari hadduu meel xoreeyo inaan lagu sii daynin inuu meeshii sii joogo inaan lagu sii daynin ha sii joogo xeryihiisa iyo meeluu difaac uga jira ha ka galo laakiin waa inay soo galaan maamul madani ah waa inuu soo galaa waa inuu guliis soo galaa waa inaan lagu sii daynin qaladaadka marka dhaca na waa midaasi laakiin ficilka ka dhacahaya militariga soomaalida markayba kama duwana ficilka ka dhacahaya maaragtay ciraaq iyo ka dhacay iyo meelaha militariga dawladaha waaweyn ay galeen dhibaatooyinka dadka civilianka looga kama duwana laakiin ha khibrad ha lagu qaato inay arrintaas jirta ha la ogaado oo ha loogu talagala inaan militariga meesha lagu sii dayn ee dad civiliana laga xijiyo ee maaragtay militariga markaan eegno dhinaca kale waxaa jira maamullo dowladda soomaaliya ay aqoonsan tahay oo gobollada hadday noqon lahayd bakool iyo gobollada kale weli gacanta ugu jira al-shabaab u magacaaban oo ciidamada duulaanka ah la socda maamullada marka ay tagaan magaalooyinkan hadda ay qabsanayaan marka ay tagaan dabcan waxa keliya hadda qorshaha ugu jiraahay waa in dagaalka ay galaan oo al-shabaab meesha laga xoreeyo maxaad kula talin lahayd maxaa talood ujeedin lahayd maamulada adagoo adigoo ka tixraacaya khibradaadii maamul ee gobolka banaadir waxaan dhihi lahaa maamuladaas marka ugu horeysa waa in ay ay ay horay ka degaan degmooyinka la xoreeyey waa inay wadahadal la furaan maaragtay beelaha degan meesha iyo bulshada degan meesha inay wadahadal la furaan waa inay u ay u muuqdaan ayna noqdaanna dad u dhexeeya oo distance equala u jira dadka dhan inayna qolana fogeynin qolana soo dhaweysan in ay u ekaadaan ama ahaadaanba in ay dadkan oo dhan ay u adeegaha adeegayaal lasoo diray inay inay noqdaan inayna noqon bosses oo manahay oo ku xadgudbaya inayna noqon dad humble ah oo jilicsan oo dadka u adeegaya inay noqdaan waxaan kaloo leeyahay dawladdu waa inay siisaa budget sababtoo ah nin mas-uul ah oo baahday maaha in mas-uuliyad ma qaadi kara hadduu mas-uulkii uu baahan yahay qaladaad baa ka dhacaya marka budget in loogu talagalo ayakuna ay ku shaqeeyaan ayakuna inay noqdaan dad dabacsan oo bulshada u dabacsan bulshadii way dhibaataysan tahay marka bulshadii inay u dabacsanaadaan oo maaragtay ay bilaabaan wadaxtashi oo ay u tusaan maslaxadda bulshadan inay ka shaqeynaan oo talo ay ku yeeshaan maslaxadoodii dadkii in la tuso inay waxaan maslaxadoodii tahay si ay qayb uga noqdaan maaragtay wax kastoo la samaynayo inay talo ku yeeshaan bulshada meesha degan saasaan kula talin lahaa anigu waa gartay haddaan usoo noqonno magaalada muqdisho oo kale hadda guddoomiyennimadii magaalada aad ka haysay ama aad madaxda ka ahayd waad wareejisay magaalada muqdishona markii aad imanaysay iyo maanta faraq baa u dhexeeya oo cidda fari kartahay ma jirto ammaanka iyo nabadgelyada iyo wanaagga iyo horumarka ka muuqda maxaad is leedahay waa kuu suuro geliyeen horumarka magaalada muqdisho ka muuqda ee dagaalka dabada yimid wallahi anigu anigu niyadsan baan la imid niyadsan oo ay wanaag ku jirto oo ay dhab ka tahay wuxuu qabanahayo aan wax kale raadinayna inuu magaaladan wax ka bedelo ayaan aaminsanaa dadkana waa aad baan u dhex galay oo la tashday dadku markii hore cuqdo waa qabaan oo qofka markuu yimaado cuqday qabaan dadku oo reerkaa tahay iyo meeshaad ka socotid iyo ayay kugu timbaraynahayaan laakiin marka dambe ficilkaaga ayaa ama beenaynahaya ama rumaynahaya ficilka marka ficilkii ayay arkeen dadkii maskaxdoodii siday u fakerahayeen oo dhan baa bedelantay in dhibkaan laga bixi karo awal waxay aaminsanaayeen inaan dhibkaan laga bixi karin oo ilaahay ku xukumay inuusan ilaahay ku xukumin ayaku isku xukumeen ayaan tusnay in maaragtay maskaxdoodii ay iska bedelaan oo ay noqdaan dad wax qarsan kara dad adeegan kara dad dhulkoodii dhisi kara dad ayakii wax tari kara dad nool oo maaragtay aan dhiman inay inay noqdaan marka tii ayaana saaciday masal annaku markii naloo dhiiday lacag maanaan haysan lacagna nooma dhiibin laakiin waxaan adeegsanay bulshadii baan abaabulnay masal waxaan aad ugu mahadcelinaya oo bilowgiiba igala qayb galay abaabulka bulshada maaragtay kooxdan la dhahahayo gaadiidleyda iskaashatada gaadiidleyda gobolka banaadir toddobaatan baabuur bay noo keentay oo qashinka looga qaado magaalada anna company siinaynin qoladan kale ee hay-adaha korontada daara waxay nagu taageertay anna company siinaynin inay jidadkiina magaaladii mugdiga ahayd inay jidadka abaabi weye marka bulshada sidaad isu raacisid oo sidaad u abaabushid weye bulshadan soomaalidu aad bay u wanaagsan tahay waxay rabaan uu dadkii abaabulan lahaa baa la rabaa in la siiyo oo ay abaabulaan ummaddu raacaysaa markay kaa arkaan inaad daacad ka tahay waxaad samaynaysid inaad maaragtay ayakiina ay tala ku yeelanahayaan wax wanaaga inuu yahay markay arkaan marka ani waxay la tahay niyad sami iyo aragti oo la imid waxaan rabo inaan sameeyo oo ii muuqday intaas iyo dadkii oo maaragtay fikirkii markay arkeen fikirkii qaatay oo ila qaado oo shaqadii ila qabtay kuwii ila shaqaynahayay iyo kuwii kaleba intaas baa ay ku suura gashay arrintaas aad baad u mahadsan tahay wakhtigaaga qaaligana waa kaga mahad celinaynaa aad baad u mahadsan tahay walaal intaa ayaan dhegaystayaal kusoo koobaynaa barnaamijkeenna wicitaanka dhegaystaha ee toddobaadkan oo uu marti inoogu ahaa guddoomiyihii hore ee gobolka banaadir maxamuud axmed nuur tarsan intaan barnaamijkan oo kale ku kulmayno waa maxamed colaad xasan oo idinkaga tegaya sidaa iyo nabadgelyo